Maamulka macallimiinta iyo ardayda iskuulka hoose dhexe sare ee Buundooyin ee magaalada Beledweyne ayaa bulshada ka codsaday in dayactir loogu sameeyo wadada soo gasha iskuulka taasi oo saameyn ku yeeshay roobabka dayrta. Wadadan ayaa ku taalla xaafadda Buundooyin gaar ahaan suuqa khudaarta ee Beledweyne taasi oo muhiim u ah isku socodka waxbarashada, iskuulka iyo ganacsiga. Maamul ku-xigeenka iskuulka Buundooyin Ustaaad Cabdi Code iyo qaar ka mid ah guddiga iskuulka ayaa raadiyo Beerula uga warramay dhibaatada ay kala kulmaan marista wadadan iyaga oo dhinaca kale bulshada ka codsaday in dib u dayactir loogu sameeyo.
annagoo ah maamulka dugsiga iyo guddiga iskuulka hoose dhexe sare Buundooyin waxaan ka codsanaynaa cid allaale ciddii wax tari karta dhibaatooyinka dugsiga dhinaca wadada laga soo galaya xilliyada roobka ay ardaydii iyo macallimiintaba ay ku adkaatay soo gelista iskuulka gudihiisa waayo lama geli karo dhiiqa darteeda sidaas daraaddeed ayaan waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta kala gedisan ee gobol iyo degmaba leh in ay gacan weyn nagu siiyaan wadadaasi iskuulka buundooyin galaysa sidii wax looga qaban lahaa horta wadadan iskoolka loo maro dhibaato weyn aan ku qabnaa sida runta ha ahaato macalimiinta ha ahaato ardada hataa dadweynaha kaletaa dhibaatay ku qabaan wadada waa isku xiran yihiin wax dhan marka waxaan codsanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo dadka gobolka micnaha madaxda ka ee guddoomiyaha gobolka ugu horeeyo kan degmada ku-xiji muxuu ahay duqa micnaha magaalada waxaan ka codsanaynaa in wadadaas noola furo iskoolkii micnaha bilacdiisii waa halawday waxbarashadiisa gaabsi ay galeen macalimiinta meelay maraan male hal saaciib u soconaan haddana waxaa kaloo ka codsanaynaa in micnaha wadadaas micnaha lagu shubo micnaha jaay iyo wax lagu subo sidii micnaha ay u fududaato maritaankeedana waxaa waa inay dowladda ay wax ka qabataa marka intaasaan soo jeedinaynaa iskoolka micnaha caqabadiisa waxaawaa dadkaas meesha fadhiya iyo micnaha dhiiqada iyo meesha waxbaas wada xirxirmay marka waxaan ka codsanaynaa in wadada noola furo noog noogala furo micnaha dadkaas oo micnaha ku qanacsanaya iskoolka iridiisa iyo dhiiqada micnaha loo mari karin waa in nagala meeleeyaa intaasaan ka codsanaynaa hadduu ilaahay waayahay ustaad cabdirasaaq dhibaatooyinka aad kala kulantaan wadadani maristeeda gaar ahaan xilliyada roobaadka waxaa ka mid ah
wallaahi xilliyada roobaadka meel laga maro ma arkaysid dhulku dhan dhiiqo isku bedelaa macalinkii wuxuu soo galaa asigoo surwaalkiisi iyo macnaha lugihiisa oo dhan wada dhiiqa u soo galaa ma fahamtay dhibaato weyna oo cashirka intuu bixin lahay waa inuu lugaha iska dhaqaa oo micnaha oo mashquula oo xisada ilmihii oo ka cunaa xisadiisa xisada haddii u badato waa afartan iyo shan afartan iyo shan ama afartan daqiiqo waa afartankaa daqiiqo toban daqiiqo micnaha inuu cunaa laga yaaba macalinka marka halis iyo dhibaatan ku qabnaa meeshaas waayahay haddii aad tihiin macalimiinta wax ka dhiga iskuulka buundooyin ee ku yaala xaafadda buundooyin maxaa ka codsanaysaan wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo kan degmada beledweyne wallaahi wasaaradda waxbarashada iyo kan degmada waxaan ka codsanaynaa micnaha in micnaha iskoolkaas ay il gaara ku fiiriyaan ay wax nagala qabtaan micnaha maritaankiisii qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulka hoose dhexe sare ee buundooyin ayaa raadiyo beerlo ugu warramay dhibaatada ay kala kulmaan wadadan bismillahi raxmaan raxiim magacii waa faarax cabdi aadan faarax toobaas waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe sare ee buundooyin ardayda wax ka barata ayaan ahay marka xilliyada roobaadkao kaleento wadada iskuulka soo gasha waxaan kala kulannaa dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaasi oo ay ka mid tahay dhiiqada ama sidoo kale uniformka ardayda inay dhibaato weyn ay u keenaan waayahay intii aad soo maraysay wadadan xil roobaadkaan socdo dhibaatooyinka aad kala kulantay maxaa ka mid ah dhibaatooyinka aan kala kulmay waxaa ka mid ah inuu ardayga uniformka oo ka hallaabo sidoo kalena ardaygeena waqtigii oo iskuulka soo imaan lahayna inuu kasoo dibdhaco waayahay maxaa ka codsanaysaa bulshada beledweyne ee ku aadan xalinta sidii xal looga heli lahaa wadadaana soo galaysa iskuulka
hay-adaha samafalka ee magaalada waxaan ka codsanaynaa in ay wadadani soo galotigooda ay noo wanaajiyaan ama ay noo habeeyaan si aan waxbarashadeena aan hor ugu sii wadan bismillaah anuga magaceyga caali cabdiraxmaan maxamed oo dhigtaa iskuulka buundaween waxaan dhibaato weyn ka qabnaa wadadooyinka markii lasoo maraayo iskuulka markii lasoo aadayo waa dhibaato weyn aa ka jirta ma iskuulka markii lasoo aadayo wadada uniformka ay ka halaabaan ardayda waqtiga kadib dhacaan markay soo baxaan jiraan dhibaato badan waayo markaa iskuulka soo aado in waqtiga ay kadib dhaco in ay iskuulka dharka ay iga halaabaan waa jiraan waayahay maamulka gobolka hiiraan iyo kan beledweyne iyo bulshada kale ku nool maxaa ka codsanaysaa waxaa ka codsanaya in ay wadada ay naga sameeyaan wadadan ayaan lahayn meel biyaha ay ka baxaan taasi oo sababtay inay noqoto meel ay fadhiistaan biyaha taasi oo caqabado badan lagala kulmo maristeeda